kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba kuna soo dhawaada mar kale shabakada wararka qurba jooga ee somaly diaspora news dot com iyo sidoo kale bogga aynu internetkisna ku leenahay ee qurba joog dot com loolanka xisbiga kulmiye ayaa marba marka ka dambeysa dhegeystayaal heerkurkiisu gaarayay meel adag waxaa lagu hirdamayaa waa musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga kulmiye shanta sano ee soo socota waana ku guulaystay sharciguna wuxuu isiiyey laba jeer waana sharaxanahay diyaarna u ah cid kasta oo ila tartanto
waan is wanaag maanta arrinteedu waa rusunta madaxweynuhu sharaxan yahay waan soo dhaweynaya anna waan sharaxana waan soo dhaweynaya xisbi hor lagu kala baxaa buu leeyahy
madaxweyne silaayo ayaa caddeeyey inuu sharaxan yahay xisbiga kulmiye sidoo kale guddoomiye muuse bixi oo ku lamaanan yihiin wasiirkii hore ee maaliyadda mudane cabdicasiis maxamed samaale wasiirka arrimaha dibadda mudane maxamed biixi yunis iyo xildhibaan axmed cabdi kijande ayaa iyana sheegay inay u taagan yihiin musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga kulmiye ilaa hadda madaxweyne siyaalaanyo lagama hayo inuu si rasmiya uga tanaasulay musharaxnimadiisa xisbiga xisbi dimuqraadi ah ayay caanadiisu tahay cilin iyo shacara iyo afkaar kala duwan ma jirto wax mushkilad ah oo ka taagan xisbigeena
waxaa xisbigu ii doortay musharaxa madaxweynaha waana ku guulaystay sharciguna wuxuu isiiyey laba jeer waana sharaxanahay diyaarna u ah cid kasta oo ila tartanta waxaan waxay ashirtay dabeecadda nidaamka dimuqraadiga in la tartamo balse ma dhacdo xisbi xaakim guulaysta oo xisbigii lala tartama aniguse waxba kama qabo
waan is wanaag maanta arrinteedu waa rusunta madaxweynuhu sharaxan yahay waan soo dhaweynaya anna waan sharaxana waan soo dhaweynaya xisbi hor lagu kala baxaa buu leeyahy laakiin dagaal iyo idaacaddii qaranka oo guddoomiyaha ayda iyo idaacaddii qaranka iyo t v-gii oo xisbi alxaakimka tala isaga sii dayn waaya xal noqon maysaan leh
odayaasha guurtida waxaan waad ku mahadsantihiin dadaalkii qiimaha weynaa qiimo weyna waan u hayaa xaasha ma diidanin mana diidi karo waxaan ahay ninkii sideedka cod kaga tegey duco qaado balse arrintan waxay u baahan tahay in xisbiga gudihiisa iyo sharcigiisa lagu daaweeyo
buurtida waxaan u sheegnay oonan iminka halkan ka wada akhrin karayn sidaa ay noogu muuqatay waxaa dhibaatada keenay oy kow ka tahay shirweynihii xisbiga wixii uu go-aamo gaadhay oo lagu dara go-aamaan jira dhibtu koobaad halkaas ka kacday dhibtana waxaa ku xigay markaa anigu aan idhi waxaan ahay murashax dagaal cir iyo dhulala qaaday oo madaxweynu qaaday iyana meesha may qabanayay labadaas markay dhaceen waxaa ku xiga dhibaatooyin baa ka dhashay khilaafka dad baa la xidhay dhiig baa daatay khilaaf waro dadka ka kalaa yimid saddexdaa qodob baan ka hadal ta koowaad dadka dhibaatada loo geystay ee la xidhxidhay waxaanu leenahay waa khalad waana in kafkaa masaxadka xuquuqda loo soo celiya
waxaynu feejigo ulahayn cadow meel oga yimaada waxaase ayaa daro ah in kuwii ammaanka u diray iyo kuwii dabaca lahaa ee dalkan inay xukumaan doonayaan la soo sheegayo waxyaaba ammaanka ku lidda ah iyo inay isku dayaan inay qarankan kala geliyaan waxaan leeyahay qarankan anigaa mas-uuliyadiisa koowaday saaran tahay umana dul qaadanayo mana aqbalayo cidna gorgorta kala geli maayo ammaanka iyo xasilooda dalka waxaan ku qaban doonaa gacan adag waxaa lala tigsan doonaa sharciga aniga iyo shacbiguna ma nihin kuwii shaani lagu boqodil
waxaanu ka diidanahay waxaana lagu eedeeyey oo wasiirka daakhilayo madaxweyne salka aanu u sheegnay in la yidhi waxaa la qarxaa waxaa qarxiya rag madaxnimo doonaya waan ka xumahay in madaxweyne afka soo baxdo warar caddi saaxiibka isaga la yaab maayo oo intan dambe wasiirka noqday hadallada delqaaf waa isaga oo iska caadi maalmaha dambe hore wuxuu u yidhi esnan furayaal baan anaa geesayaal ahay oo faqasha joogay wuxuu yidhi isagoo sbesana la hadlaaya anigu waxaan ahaa oo uu ku faanay raggii toogtay markuu silaahi mucaaradka haddana wiga maarmo wasiir buu gadhaya tanna ku darso rag baa madaxnimo shaan ku doonaya waxba ka raac maayo laakiin maan madaxweyne waa inagaa warraaco guddoomiyaha xisbigaa loo nisbeynaya shaan madaxweyne anuu ka odhan maayo adaan ku nisbeynaya waxaan weydiinayaa wasaaradaha amniga oo kow ka yahay wasiirka daakhiluhu raggii jabuuti qarxiyey waxaa la sheegay inay dhowr iyo labaatan cisha hargeysa joogeen oo ay ka baxeen dhaawaca ka weyn iyo ceeb somaliland ka weyn oo dur saarna ma jirto taasoo hela iyo ciddii qarxisaba inta dhow isku wareegsanaya
arrinta musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga kulmiye ma jirto ballan noo dhexeeyey aniga iyo musabixi haba yaraatee waxaa jirtay oo waxaa jirtay oo golaha dhexe soo saaray in aan guddoomiyaha ku wareejiyo marka aan ku guureysto tartanka doorashooyinka madaxweynaha waxaana ku wareejiyey bil gudaheed
anuma waxaa dhahay axmed dhil baa naga dhexeeya waxaan dhahay xisbigaanu wada leenahay xisbigana inu madax ku wada gaadhna baan u wada galnay isagu wuu ku tartamo oo lagu doortay anna tartankan xaq u leh xisbiga na dhexeeya waa kaa inaanu xisbiga wadaanu ku wada tartanno ayaa naga dhexaysa sidiisaba xarigga siyaasiga wasiirkii hore ee wasiir ku-xigeenka hore ee amniga xarigga la xidho waa xarig siyaasi ah waxaan ogahay xarigga siyaasiga colaad iyo nac iyo xumaan mooyo wanaag ma keeno waxaan ogahay qaladaha laga noqdo waxaa iyana dhibaato labaada habkii loo qabtay ee gurigiisa loo galay qof walawa daawaday dhaawac iyo foolxumo iyo naxda wogu furata somaliland ciddii tallaabada qaatay waxaan qabaa inay u badhayna qaladka waxaan maqlaayay hub baa laga keenay gurigiisa iyo hub baa guriga lagu qabtay guri walba hub u yaalla tan la sameeyey ninka guriga ku dagaalamay diintaaba ogol marka cirdigaaga iyo gurigaaga iyo xaaskaaga lagu soo ogol muxuu ka garanaya ninka habeenkii usoo dhacay istaqlaalino istaqlaali dhibaato ka dhacay hadduu inanka guri qaatay waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin halka loo maray waa arrin godob weyn dhalin karto halkaa taala xogta hadda isaga waa bixiyey waxay ahayd madaxweynuhu ila waa wasiirkiisii hore inuu xogtaa u yimid dhuuxo oo haddii ay jirtona wax laga qabto haddii aanay jirna u yeedho ardaadan u aqoon laakiin maanan weerar lagu qaado gurigiisa waxaa la xidho dad taageeraha xisbiga ah oo loo xidho sawirka guddoomiyeiste xukuumadda waxaan weydiinaya madaxweynaha markuu noqday dembi sawirkaygu kaaguna uu noqday xalaal waxaanu ka diidanahay waxaana lagu eedeeyey oo wasiirka daakhilayo madaxweyne salka aanu unu sheegnay in la yidhi waxaa la qarxaa waxaa qarxiya rag madaxnimo doonaya waan ka xumahay in madaxweyne afka soo baxdo warar caddi saaxiibka isaga la yaab maayo oo intan dambe wasiirka noqday hadallada delqaaf waa isaga oo iska caadi maalmaha dambe hore wuxuu u yidhi esnan furayaal baan anaa geesayaal ahay oo faqasha joogay wuxuu yidhi isagoo sbesana la hadlaaya anigu waxaan ahaa oo uu ku faanay raggii toogtay markuu islaahi mucaaradka haddana wuu iga maarmo wasiir buu iga dhigay tanna ku darso rag baa madaxnimo shaan ku doonaya waxba ka raac maayo laakiin maad madaxweyne waa ereygaa la raaco guddoomiyaha xisbigaa loo nisbeynaya shaan madaxweyne anugu ku odhan maayo adaan ku nisbeynaya waxaan weydiinayaa wasaaradaha amniga oo kow ka yahay wasiirka daakiligu raggii jabuuti qarxiye waxaa la sheegay inay dhowr iyo labaatan cisho hargeysa joogeen oo ka baxeen dhaawaca ka weyn iyo ceeb somaliland ka weyn oo dur saarna ma jirto taasoo hela iyo ciddii qaxisaba inta dhow isu wareegsanayno guddaasi hawl aan loo dirin bay faragelisay waxaana dhegeysteen dhinac qura waana dhinac waana u safan yihiin mana aqoonsin wax soo saareen golahii dhexe xisbiga muu sharciyeynin oo muu ansixinin shirweynihi hadda golo dhexe xisbiga ma jiro ama waa in shirweyne ansixiyaa ama waa in konsil lagu heshiiya waa koox iskursoo meel tagtay
laba sanood iyo dheeraad ama saddex sano aan idhaahdee khilaaf siyaasi ah oo tartan siyaasi ah kusoo jira khilaafkaasi wuxuu salka ku hayay musharaxnimada madaxweynaha kolba si kolba sinuu soo dhigtaba kol shirweyne dib u daaho kol goladhaxa wax lagu jijiido kol shirweyne xidhmo haddana la isjijiido waxa isa arrintii o dhan ku socotay murashax ama farsamo naga jiitan dheeraatay haato ama ya noqon arrintaa murashaxnimada waxa aakhirkii isa soo hor joogsaday aniga iyo madaxweynaha iyo anigoo guddoomiyaha iyo madaxweynaha tartankaygaas weliba xadaafir badan aan u baahayna wuu keenay oo xisbiga dhexdiisa iyo qaran ahaan aan u baahnayn haddii tartan dhaco cid baa adkaata cidna waa la reebaa cid way soo baxdaa kulmiya murashax qurun buu yeelanaya sida xisbiyada kaloo dhanba malaha qoladiina kubadda taqaana arkaas eegaysaa xalay isbayno koobka haysta waa laga saaray saaxadda iska laalaabatay englandoo ciyaaraha usoo asaartay iska laalaabatay markii kulmiye iyo odayaashiisii iyo dadka xooggiisu yimaadeen ninka la reebay ee laalaabtay waa aniga taana waan qaatay ninka murashaxee loo daayay xisbiga murashax noqdaana waa madaxweyneha guurtiisa xukuntay wax walba madaxweyneha suu yidhi baanu raacaynaa raac baa la yidhi waan aqbalay si ummadoo dhan maqlayso qolada ganacsatada ah ee iminka arrintan gashay ee iyana tiri raaco ka hadho oo xukunka keentay tii guurtida ayuunbay daba socotay oo isii naxnaxinayay wax caadi ah ayaanu arkaa oo aan laga dudin wax yar dheer tahay waxoogay dhibaatooyin ka dhexdhaca xisbigaxiisa duufooyin insha allahu taana way ka dhammaan doontaa warkaan idin hayaa waa intaa ummaddana aan u sheegaya ummadda waxa wey waa inay ciido ogaataa in laga in laga adkaado waa inay ciid dalka u tudhaa waa inay iyada ciido xidmada qaadataa saasuu ku dhismaya laakiin car iyo carar kuma dhismo
madaxweynaha fariintaan u diraya waxa weeye madaxweyne dhibaatada ku haysaa iyo dagaalka xisbiga kulmiye ee jira ee wasiiradaadu ay kow ka yihiin aniga iyo muuse bixi haddii ay yihiin inaan xisbiga kulmiye loo burburin inaan loo burburin xisbiga kulmiye arrinta maanta keenaysa in meelo kale la kiraysto arrinta maanta keenaysa in maxaanku idhaahdaye shir kale la qabto arrinta maanta keenaysa in hawl kale la qabto waxay dhammaanteed tahay in sidii xusbigii udub ku burburay inuu kana ku burburo waxaa burburinaya wasiirada leh wasiirada leh waa dagaale dhinac raac dabadeedna xalinka maxamed cabdilaahi loo eriyo nin baa saaka ila socday laba nin baa saaka ila hadlay mid wuxuu igu yidhi wasiir baa wuxuu igu yidhi xalaanu erinin maxamed cabdilaahi nin kalena wuxuu igu yidhi r r u d ba istaanbin la geliyo miyaan adiga iyo musabixin laydin xidhin haddii dalku ictiraaf ku helayo oo dhibaato madaxweynaha haysataa ay kaga jabayso oo xisbiga kulmiya jannadii ku gelayo oo dalku ku toosayo anigaa ballan qaadayo musabixina waa ka halkan fadhiye hooyadiina maxaanku dhahdaye anigaa maxaanku dhahdaye u sheegaye anaa saaka jeelka geynaya na isgeynayo
sanadii laba kun iyo sideedii waxaa magaalada burco ka qabsoomay shirweynihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye waxa uu ahaa shir saameyn toban ku yeeshay xisbiga kulmiye waxaa kala qaybsamay ergooyinkii ka qaybgalay shirkaasi gudoomiyihii xilligaas ee xisbiga kulmiye haatan ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa ergadii shirka fadhiday waxa ay u doorteen musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye sidoo kale mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa ergadu u dooratay musharaxa madaxweyne ku-xigeen hase yeeshee waxaa doorashada kasoo horjeestay siyaasiyiin miisaan adag ku lahaa xisbiga kulmiye waxaana ka mid ahaa mujaahid cabdiraxmaan oo cali faarax mujaahid ibraahim dhegaweyne mujaahid xasan guure mujaahid cali maxamed yuusuf cali gurey mudane axmed xaaji cali cadami wasiirka gaashaandhigga ee haatan waxa ay ergadaasi ku dhawaaqeen inay natiijada shirkaasi kasoo baxday ay ahayd mid xaaraan ah islamarkaana la afduubay shirka waxay ku doodeen in ergadii ugu badnayd ee shirka dibadda ka joogtay taasina ay nusqaan ku tahay dhaqanka dimuqraadiyadda iyo tartanka xalaasha ah afhayeenkii garabkaas mudane axmed xaaji cali cadami oo ahaa musharax madaxweyne ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen gudoomiyihii xisbiga kulmiye ee wakhtigaas loona doortay musharaxa haatan ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa ka falceliyey dareenkii doorashada islamarkaana tacsi siyaasadeed u diray saaxiibadiisii wakhtiga dheer lasoo kifaaxay kuwaasoo maanta ah mucaarid kuna ah mucaarid siyaasadda xisbiga kulmiye وجه الاسلام حتى لو اخذ بحكم قد حكم ايضا سورة الرسول كسورة الحق الحياتية كان هو حكير من مرجع اي ورسول الاسلام وكبر كفاية حلوك اي واحد اي سورة قبط وعلو اجر الدوري وصام الدوري مدرعية كورة سورة الدوري الأول شكرا لك تتحدث فكا اعتقد حتى تتبع انت تتبعني dadka tafarumin ama tafarumin ama horab ee tafarumin rasul wuxuu ku dhaqmay rasuulka oo wada dhaxay marka taadi aasta ku jira ama ay arawada adiga walaa kare xigta ee ku socda ee shuruuda ku socda ee wasu kirin haddaba isweydiinta maanta taalla waxay tahay xisbiga kulmiye sidii uga dabaalan doono garabyo uu u kala jabo marka laga qiyaas qaato heerkurka loolan ee ka dhashay musharaxnimada madaxweynaha mise waxa uu ku dambeyn doonaa dhabihii uu qaaday xisbigii ugu horreeyay ee somalilan laga aasaasay ee udub oo khilaaf soo kala dhex galay hogaankiisu uu sabab unoqnoqday u noqday burburkiisa jawaabta muurtan waxaan u dhaafi doonaa ayaamaha soo socda gaar ahaan furitaanka shirweynaha shanaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo ku mudaysan tobanka bisha ina soo haysa ee nofembar dhegeystayaal waxa uu ahaa barnaamij gaar oo aynu ku eegeynay loolanka siyaasadeed iyo heerkulkii kala duwanaaya uu soo maray tartanka loo gelayay musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga kulmiye halka aad ka dhegeysanayseena waa qurbajoog dot com intaynu hawada dib ugu kulmi doono waa cabdulqaadir xuseen guuleed iyo bahda qurbajoog dot com oo idin leh maalin wanaagsan
Thank you.